bismillahi walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo siddeetanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
alxamdulilah sali allaahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacd suuratu ruum baynu maraynay aayadda labiyo labaatan allah waxa uu soo xuseeyey awoodaha aada u cajaa'ibkalaha isaguu leeyahay aayaadkiisana uu ku tilmaamay wa min aayaatih waxaa ka mid ahaa wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma culamaau tawxiid qaarkood waxay yidhahdaan siday aayaadkiisa u noqonayso sawjiyadani waxaa ka mid ah wixii aan isaga ahaynaba lamaane ayaa uu noqday laakiin ka aan lamaano ahayn ee alaxad alsamad alfard aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa isaga uun sidaynu ku arki doonno aayadaha dambeba dee ilaahay baa yihi wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun fii suurati daariyaat waxolema lamaanu yeeshay laakiin ilaahay waa keli ina allaha witrun wa yuxibu lwitr wixii tarmayey noolihii nabaataadkii intuba lamaanay noqdeen wajacala baynakum mawadatan waraxma aimada qaarkood baa ku fasiraya ubadka oo kale oo mawadadan iyo kalgacalkan dhex yaalla labadii isqabay ubadka buu noqday bay idhaah leannagu haddii aan ubadkaasi jirin kalgacalkaasi ma dhammaystirmayo waa si caam weeye wa min aayaatihi waxaa ka mid ah khalqu samaawaati waalard abuurka samooyinka iyo dhulka ilaahay sida cajaa'ibka badan u abuuray ee aynu arkayno ee quruxda badan ee wanaagsan ee cid la imanayso keeni karta aanay jirin wakhtilaafu alsinatikum waalwaanikum wakhtilaafu alsinatikum luqadihiinna carabadiinna oo isweydaarsan kala duwan iyo wa alwaanikum midabadiinna dadka luqadahoodiina way kala tegsan yihin midabkoodiina wuu kala tegsan yihin taa laftigeedu maxay ka mid tahay ilaahay aayaadkiisa waa xigmadaha qofka muuminkaa uu kasoo faa'iidayo markuu xajka tago waxau arkayaa intaasoo ummadood oo wada muslimiina oo walaala ah oo kala luqada oo kala midaba iyadoo luqadaha markuu midi ku hadlayo luqadiisa mooyaane dadka kale kolkuu maqlo shimbiraha waxba ugama duwana sidaa shimbiruhu marka ay hadlayaan ama juujaan leeyihiin sidaasoo kaleun bay qofka uga dhigantahay luqadda aanu garanayn mahma uu dadaalu is idhaahdo luqadaha ku takhasusna aada bay u yartay wuxuu ka baran karaa dee dhowr kun oo luqadood baa lagu tilmaamaa qaarkood ilaa shan kun oo luqadood bay ku sheegayeen marka cumuuman taana ilaahay baa waaqicooda ah oo isagaa bara oo u dejiya luqadda dadku ma dejitaana isagaa bara rabbi oo u fura carabka midabkiina waa sidaasoo kaleo qaarna caddaan bay la dhalaaleen qaarna madoobay sida qulka la dhalaalaya faariqa udhaxeeya iyo siay u kala tagsan yihiin aad bay u kala fog yihiin ilaahay baa labadaba abuuray inna fii daalika la aayaatin kaa calaamooyin baa ugu sugan lilcaalimiin dadka aqoonta leh caalim caalimun caalimiin waa jamcun mudakaru saalim mufradkiisu wiya caalim marka caalimiintu waa dadka dee aqoonta leh si aan aqoonta lahayna kaafilihi weligiiba ha diraaseeyo weligiiba khabiir luqadaha ku ahaaday iyo shu-uunta ijtimaaciga ee bulshada laa yastafiid waxba kalama baxaya halkan aayad oox iska caadiya buleeya dabeecadda dadkaasi sana wa min aayaatii waxaa ka mid a manaamukum bileyl seexashadaa seexanaysaan habeenkii iyo wanahaari maalintiibaa seexanaysa iyo wabtiqaa'ukum min fadlihi dheeraadkiisa ilaahay baa raadsanaysaan wabtiqaa'ukum doonidiina aad raadsanaysaan ee shaqo tegaysaan min fadli ilaahay dheeraadkiisa aad raadsanaysaan taasina waxay ka mid tahay aayaadka ilaahay habeenkiiyo maalintiiba waa la seexdaa wayse sii kala mudakarsanta way sii kala macaantay kala tayaroontay hurdadu labada jeer oo dee habeenkiiba asal oo ah maalinkiina waa nasasho marka labada jeer iyaguba manaamkaas waxa uu ka mid yahay iyo seexintaa qofka la seexiyey ee loo raaxeeyey ee maskaxdiisa isbedesho iyoba waa noocaayada tusinaysana geeridu say dee insaanka ugu imanaysaa inay tanu lamid tahay iyo soo noolayntuba waa soo toosiduun iyaba waibtiqaa'ukum min fadli raadinta aad raadinaysaan arsaaqadiisa oo isagaa idin diyaariyay labadaba inna fii daalika la aayaatin liqowmin yasmacuun dad markaa wax maqlaya ayaa aayada ugu sugan yihin oo dhaguhu furmeen haddii laakiin kuwani qaar dhegahoodu ay xidhan yihiin oy furaysan yihiin oo xagar ku go-an yahay dhegahooda hadday yihiin waxba uma kuma baraarugayaan ta wa min aayaatihi waxa wa min aayaatihi yuriikum lbarq marka waa ficil xarfu masdaro xadfan yahay sida meeshu markaa dee madmuunku uu tusinayo ومن آياته يريكم البرق أن يريكم البرق إنه هلاع إذن تصيه آيات كيسي كمت هلاع إذن تصيه وغع رمي خوفا وضمعا إذن كل بلا يسكت لأضدك قاروا يعبصلا وواكي وان دمع بدن روب قولها قار سيدا مسافر كوكلا قاركودنا ويدمع يانا الرجو هذا يقود درين توداد وبدن تايو وضدك حولها داتشين يوحبير ديغان كار أما qofkii baa mar qura khawfan wada macna oo wuxuu leeyahay ilaahay nicmadan nasiya nuqsaanteeda naga ilaali nuqsiya khaaf wuxuu ka cadsanaya nuqsaanta ay leedahay nicmadanna damac buu ku yahay daamic وينزل من السماء ماء حق كرو إلهي بي كسو دجيا فيحيي به الأرض بعد موتها دولكي بو كنا ولا يا انتو دولكو دنتا كدي دولكي انتو قو نغضي ايوا داروبو إلهي سو نغضي إن في ذلك أرنتا وحكو سوغن لآيات في ذلك كاغاس بالغولي إلا ذا واسم إشارة كاوي ذا لام كرة فقاشوت البامية واللام للبعد والكاف حرف الخطاب مركا لا يسوق يا كا يا لام كيا فقان تسينا يا يا كاف كو أديك الله قولها الله وحسوق صورورا يا معنوه إن في ذلك كاغا لقسية لقوت المامي لا لا لقولها الله يا هيس بافينيني لآيات لقوم يعقلون العقلية قراد له آية لا وقصوغا ساسا إسو دبتها الله يوه aayadda hore waxay ahayd liqowmin yatafakkaruun laayaatin lilcaalimiin liqowmin yasmacuun liqowmin yacqiluun qofkii wuu fikiraya aqoon buu yeelanaya dheguu yeelanaya dabeetana caqligiisa waa inuu dhacdhaco waxaa loo sheegaya wa min aayaatii waxaa ka mid a an taquuma asamaau waalard ceriyo dhulba wuxuu ku taagan yahay biamrihi awooddiisa yaa haya ma dadku tiiraday leeyihin baa haya mise magnaday leeyihin bay ku riixayaan maya biamri ilaahay awooddiisay ku taaganta uma idaa dacaakum markuu idin yeedho dacwatan yeedhmo min alardi dhulka kolkuu idinka yeedho owlaadadow soo baxa malagii uu xil saaray marka uu cadhooga rabbi afuufo idaa antum takhrujuun waaba idinkoo soo murmudhlaynaya waa soo baxaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusay ka ugu horeeya dadka soo bixi doona inuu noqonayo dabeedna wuxuunaan arkayaa buuhi nebi muuseo carshiga ilaahay haysta ma garanaya buuhi inuu iga soo horbaxay iyo iyo in suuxdintiiba lagaga dhaafay waktigii doorusiina tii uu suuxay marka hayga fadilina waa kii lahaa nebi muuse arrinkiisu halkaas u gaadhay walahu man fi samaawaati waalard wuxuu leeyahy ilaahay waxaa samooyinkiiyo dhulka ku sugan kullun dhammaan kullun waa ixaato iyo shumuul bay keenaysaa macnaha koobid xeel dheer waxaa caalamka kore ku sugan iyo wax caalamka hoose ku sugan lahu ilaahay qaanituun kuwo hoyidoo u hoggaansan weeye kuwa u heelan ilaahay oo adeecaya way aqbalay qaanituun marka waa la iska dhaafay kuwii diiday ilaahay xusid ma mudna kuwaas wa huwa aladii waa ilaahay yabda-u lkhalqa abuurkuu bilaabaa shay walba abuurkiisa uma yuciiduhu isagaa soo celinaya oo markuu soo aakhira toosinayuu dib u soo noolaynaya isagunbaa soo celin wa huwa soo celintu ahwanu calayh way u fududay shayga bilowgiisa iyo soo celintiisa dee waxaa fudud soo celintiisa ilaahay waxna kuma adkaadaan waxa uu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam xadiid saxeexo xadiid alqudsi ilaahay ka warinayo ilaahay baa yidhi ina bani aadam wuu i beeniyey umanay habboonayn ina bani aadam wuu i caayay umanay habboonayn beeninta uu i beeniyey waxa weeye sheegidduu sheegay inaanan dib u soo noolaynin intuu dhintay kadib iyada oo aan kolkii horeba abuuray ayuu sidaa leeyahay caayda uu i caayayna waxa weeye in uu sheegay inaan leeyahay walad iyo oori وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حديث كاسوا صحيح أنا قلت كليا وحلم ذي أنا ترين أيو شاقي إن لما أنا يؤود ليا مركة تاسنا وعي وما نيها بورين وله المثل الأعلى إلهي صفة الرسول لي المثل الأعلى صفة الرئيس أي الله في السماوات والأرض عالم كقرية كهاسبة تلمانت ونأكسن بمرول بإلهي ليه sidaa darteed baa sifooyinkiisa iyo magacyaashiisa aanad kuwa makhluuqa ugala mid dhigaynin markay qur-aanka iyo nusuusta ku soo aroorta sifo ilaahay uu leeyahayna qaacidada u taallaa waxa weeye laysa ka midlihi shay-un iyo walahu lmasalu laclaa mar walba sifada wanaagsan buu ilaahay leeyahy meella kama shabahaye makhluuqiisa wa huwa alcasiizu alxakiim daraba lakum waxa ilaahay idin yeelay masalan tusaalu min anfusikum nafihiina idinka sameeyey tusaalahan oo caddaynaya inaan ilaahay waxba lala yeelan karin inaanay habboonayn inay ilaahay cid kale la wadaajisaan xaqiisa iyo cibaadadiisa keligii uu mutaystay cadaaladda idinkoo ilaalinaya idinkoo cadaaladda ilaalinaya ilaahay cid kale hala wadaajinin xaqiisa marka tusaalahani wuxuu bixinayaa dadku waxay diideen inaanay habboonayn inay ilaahay u sugaan tusaaluhuna marka adiga uu kugu saabsan yahay iyo marka meel durugsan lagaaga soo qaado isku faham maaha laakiin kolka uu tusaalahaas naftaadaba laga soo qaado adigoo shucuurkiisii iskale iyo aragtidiisii iyo muuqaalkiisii wax badan buu ku anfacaya hal lakum buu ilahay yidhi tusaalihii buu bixinayaa hal lakum ma idiin sugnaaday mimaa malakat aymaanukum addoommaha idinku milkideena iska leedihiin ilaa addoommaha jiraye min shurakaa qaar idinla leh fii maa rasaqnaakum adduunyadaanu idin siinay waxaanu idinku arsaaqnay xoolo ah addoomihiinna qaar idinla lihi miyay jiraan fa antum fiihi sawaaun oo aa ku siman tihiin idinku addoommo xoolihiinna idinla leh oo ku siman tihiin miyay jiraan takhaafuunahum aa ka cabsanaysaan ka khiifatikum anfusakum sida idinku u kala cabsataan marka dadka caadigii shuraakada yihiin oo markaad had iyo jeer qof wax la leedahay dhaqdhaqaaqa iyo maamulka aada samaynaysa uma madax banaanida hebel baad kala tashataa waxaanaad ka ka mildhowdaa ama aada ka dareen qaadata haddii aad waxaan keligaa iska yeesho armay ka cadhaysiisaa hebel bal xeeriyo ha xumaynina u kaadiyo hebel xusuusi arrintan alla tashada hebel ayaa shariigu yidhaahdaa ka waxlala ka kale takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum addoommahaasoo uga cabsanaysaan sida idinku u kala cabsataan shuraakadiina caadigi taasi miyay jirtaa buu ilahay miyay jiraan addoommo wax idinla leh macnaa waa addoonkaad lahay oo xoolahaaga kula leh koow oo ku siman tihiin laba oo aada tixgelinayso sida qofka caadiga wax kula leh aada u tixgeliso addoon saddexdaa tilmaamood lahoo xoolahaaga ka midi miyuu jiraa maya qofna raalli kama ah addoonka laftiisa mamluuka oo dee layidhi mimaa malakat aymaanukum xooluhu isba ka mid yahayoo yushtaraa wa yubaac waana lasoo iibsadaa waana lasii iibiyaa kii nooca ah ee xoolaha ku tirsanaabaa waxila yeelanaya nin walba madaxa afaaraya ilaahay baa yidhi kadalika sidaasaanu nufasilu aayaati aayadaha ugu cadcadaynaynaa liqowmin yacqiluun dad caqli leh kuwa garaad leh kii dama isaga waxba u bixi maaya balaayaa ku foorarta bal addoonyaw daciifka ahi mid kula siman oo ina bani aadama ayaa diiday inuu kula yeesho wixii weliba ilaahay ku siiyey addoonka ilaahay baa leh adigana ilaahay baa kule xoolahana ilaahay baa leh saddexdiinaas inaad simantaan waa diiday oo waxaad leedahay addoonka iyo xoolahaba anaa wada leh waxna ma wadaagi karna kan ilaahay saddexdiinaba idin lahaa maxaad ula simaysaa wax kale wax kale maxaad ula simaysaa waa ceeb iyo caqliyad liidato weeye caqliga noocaa u fikray baa ilaahay u leeyahy soo noqo oo la baraarujinaya tusaalahaasaa ilahay u bixiyey bal itabaca waxay raaceen aladiina dalamuu kuwii dulmi falayaasha ahwaahum rabitaankooday raaceen bikayri cilmin jahli bay ku raaceen qofku markuu aqoon leeyahay diinta hagta oo cilmiguu tixgeliyaa laakiin kolka shahwadiisa iyo rabitaankiisa uu ka xoog bato jahli buu ku socdaa aqoontuna ma anfacdo faman yahdii yaa hanuuninaya man adalla allah cidda ilaahay u ambiyey qofkani wuu ka dhacay karkaar ku weydaartay yaa soo qabanaya dee cidna wamaa lahum min naasiriin waxu hiilinayana maleh qof ilaahay uu sii riixo kobaba ka dhacay karkaarkana weydaartay cidi soo qaban mayso dadku darxumaa ku dhacday intii ay qaan gaadheen laakiin intoodii hore ilaahay inuu soo xanaaneeyuu meel wanaagsan soo gaadhsiiyeybaa u xus diinta ilaahay bay dadku ilaahay bay ballan kula galeen wakhti ay yaryaraayeen oo uu soo ururiyuu tegoo gaabayaashood ka soo ururiyey ballan buu ka qaado waxay idhahdeen ilaahay ow rabbiga iyagaatay dabeedna diintaas iyo fidradaa wanaagsan buu qofku ku soo dhashay markii uu soo dhasho xoogaa la egaaduu wax fahmay ayaa dad u baxay balaaya u baxday shaydaan iyo ehelkiisaa garab galay oo dabeetana gaalaysiiyey qofka maxaa u asala ma diin baa u asala mise diin la-aan diin baa u asala dadkana ilaahay ma dar xumaynine dal iyo dadba ilaahay wuu wanaajiyey taasaa halkan rabbi uu ku tilmaamo waxau ihi fa aqim wajhaka liddiin wejigaaga diinta islaamka ku toosi wax badanoo ku dhabannaaninaya ayaa jiro oo kolba dhan kuu duwaya oo ilaahay inaad waajahdaad qaabisho kuu diidane ilaahay diintiisa wejiga ku hagaaji xaniifan adoo rabbi u leexanaya diinta u raacaya fidrat allah ittabic fidrat allah ilaahay diintiisa raac fidradaasi waa islaamnimada allatii fadara annaasa calayha taasoo dadka uu ku abuuray oo uu ku soo barbaariyey taasaa u asala dadka gaalnima uma asalahe iimaanbaa u asala taa raaca laa tabdiila likhalqi illaah ilaahay abuurkiisa bedel ma leh doorin ma leh dadka ilaahay ma doorinine wuu dhammaystiray marka jumladu waxay u taallaa hab khabar iyo war laakinahaa inshaa'iya waa hab nahiiba xagga macnaha ka xisaabsanta laa tabdiila likhalqi illaah laa tubadiluu khalqa allah ilaahay abuurkiisa ha bedelina ma habboona dadka sidaa wanaagsan buu ilaahay u abuurtae in la dooriyo alla doori ha ka dhigina dadka ilaahay ma doorinina idinku ha doorinina daalika diinu lqayim diinta toosani waa fidrada iyo islaamka ah dadku diimo badan bay haystaane ta toosani waa taa ilaahay ummadda u dooray walaakina akara annaasi laa yaclamuun dadka intooda badani may garan adiga arkaya waxa durbaana baxaya maanta waxa durbaana baxayae diimo kala duwan oon islaam ahayn dad loogu yeedhayo inta la ambinayo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kullu mawluudin yuladu cala alfidrati fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal tuxisuuna fiiha min jadcaa aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka ahi marka uu dhasho fidradii islaamku ku sugan yahay ee labadii soo dhalay ayaa gaal noocyadiisa kala duwan ka dhigaya waxaanu la mid yahay qofku markuu soo dhasho neefsan xoolaha ah maysha uxarta wixii la mid a neefkaa yaro soo dhashay buu la mid yahay neefkaa waa iska salam oo uu caafimaad qabaa ee dadkuunbaa siday u calaamadsadaan oo xeradooda ay ugu duwaanay xoolahooda ugu daraan dhegjeex iyo gowl iyo fur iyo sumad gaara u sameeya waxyaabaa dee aad aragtay rifrifka ah ee dhagaha xoolaha iyo jidhkooda lagu sameeyo marka neefkaa xoolahee saafiga haddana dad u baxayo ee la suntanayunbuu la mid yahay saasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu uhi muniibiina ilayhi ilaahay u noqda waataquuhu ka cabsada oo aqiimu salaata ooga walaa takuunuuha ka mid noqonina min almushrikiina kuwa gaalada ah min aladiina kuwii ha ka mid noqonina faraquu diinahum diintoodii kala goostay qaybay ka dhigeen wa kaanuu shiyacan iyaguna goosamay noqdeen kullu xisbin qayb waliba bimaa ladayhim waxaa agtooda farixuun way la dhacsayn aa ku mabsuud oo waxay u arkaan inay ku ammaanan yihin ilaahay wuxuu ummadda faray inay isaga u midoobaan isaga inay addoommo u wada noqdaan ay keligii caabudaan iyagoo isku jamacsanaya o dheegaysa saaraya dadka waxa ururinayana uu u tilmaamo waa diintu u keenay kitaab keligii u keenay kitaabkaa inay gacanta ku wada dhigaanoo kaasi ururiyo waxau rabbi tilmaamay kitaabkaasoo la sheego inay tahay gaalnimo walaa takuunuu min almushrikiin gaalnimo waxa looga dhacaana waa in dadku goosamo iyo qaybo noqdo qof walba uu hagaya rabitaankiisa iyo waxay ila tahay iyo waxaan idhi ayaa diinu noqda marka mushrikiinta ha ka mid noqonina mushrikiinta astaantooduna waxa weeye diintoodiibay qaybiyeen qaybna way qaateen kutubii lagu soo dejiyey qaybna way tuureen intani way noo sahlantah intaasi way nagu adag tahay faraquu diinahum diintoodii saasay u jarjareen aladiina jacaluu lqur'aana cadiim qaybay ka dhigeen waxyi iyaguna waa qaybo waxay haystaana waa qaybo qolo walibana waxooday la dhacsayn kulla xisbin bimaa ladayhim farixuun aimada qaarkood sabcadaa waxay akhriyeen min aladiina faaraquu diinahum faaraquu markaa taarakuu diinahum diintoodii kuwii ka tegey mushrig waa ka diintiisii ka tegey ee isna faraara yeeshay dabeed marka dadku way ilaahay waa inay u midaysnaadaan ee keligii wada caabudaan xaquna waa inuu xukumaa oo iyagu ay noqdaan kuwo ku urura wixii gartooda kala jari lahaa ee iyagu ay ku midoobi lahaana kala xukumi lahaa waa waxyiga iyo diinta saasaa ilahay u tilmaamay dadku waa dad ilaahay diintuna waa tuu ugu talagalay addoomuhuna waa addoomo ilaahay oo ilaahay amaam allahi u siman halkaasaa ilaahay uu tilmaamay waxaa la idhaahdo tafaruquna inuu cudur yahay dadku marka ay diinta faraha ka qaadaan kolkaaba way qaybsamayaan waxaa labaadoo ku dhacaya inay safgaran waayaan weligood ba isku luqad ha ahaadeen isku diin ha ahaadeen isku dhaqan ha ahaadeen haddana ma isfahmayaan waayo waxaa la isku fahmi lahaa waxyigan iyo barakada uu leeyahay kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun laakiin qofka muuminka ahi waxa uu ku farxaa un waxyigiiyo diinta wuxuuse isagu yidhi iyo waxaan idhi lama qurux badnaa ee wixiisa waa la tuurayaa saasuu dareensan yahay haddii waxyiga uu khilaafo alla wuxuu uhi waidaa masa naasa dadka hadday taabato durun dhibaata dacaw rabbahum ilaahooday baryaan muniibiina ilayhi iyagoo u towbad keenaya u noqonaya uma idaa adaaqahum markuu dhadhansiiyo minhu xaggiisa raxmatan naxariis ee uu dhibka kolkuu ilaahay ka dulqaado idaa fariiqun minhum waaba iyadoo koox ka midihi birabbihim yushrikuuna ilaahooda ay wax kale la caabudayaan liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa aataynaahum barwaaqada iyo nicmadaanu siinay fatamatacuu raaxaysta buu ilahay yidhi isagoo la hadlaya kuwa noocaasa fa sawfa taclamuun hadhow bay idin ogaan doontaan marka qofka muuminkaa isagu sidan ma ahee ka gaalka abaa dareen ka leh oo waktigu dhiban yu baahan yahay un ilaahay xusuusta waktiga uu baahan yahayna kibra oo farxa oo yidhaahda wax miyir qabo haddaad aragto kaana ilaahay wuxuu tilmaamay inuu istidraajkiisa iyo lugoyntiisa lugooyadiisa iskaga sii dhex jiro fatamatacuu fa sawfa taclamuun nicmada qofka muuminka ahi wuu ku sabraa waxaanu ogsoon yahay labada imtixaan imtixaankan dhibaatada iyo imtixaankan nicmada inuu ka nicmadu sii adag yahay naftuna xejinaya xakameynay u baahanta ayuu ogsoon yahoo waa baraarugsan yahi wuu soo jeedaa lama tegay am anzalnaa calayhim buu lahay a anzalnaa calayhim ma waxaanu ku soo dejinnay kuwan suldaanan kitaab iyo waxyi iyo daliil fa huwa yatakalamu isagu ku hadlaya bimaa kaanuu bihi yushrikuun waxa ay ilaahay kula caabudayaan waxay ilaahay la caabudayaan ku hadlaya oo markaa u noqonaya daliil ay soo qaataan ma waxaan ku soo dejiyey baa ilaahay uli suldaan iyo xujo xujadaasoo ku hadlaysa macnaha caddaynaysa waxaanay caabudayn inay gar u leeyihiin bal anzalnaana waa la odhan karaa bal anzalnaa calayhim suldaanan daliil iyo waxii baanu ku soo dejinnay fa huwa yatakalamu caddaynaya hadlay ila hadal baa wax lagu caddeeyaa bimaa kaanuu bihi yushrikuun waxay ilaahay la caabudayaan caddaynaya xumaantiisa kaana ilaahay suldaankaana u keenay suldaan daliil caddaynaya waxaan inuu xun yahay ilaahay la caabudayaan waa loo keena oo xigana intaasoo aayado kaga warrama mase haystaan suldaan iyo daliil caddaynaya garnimada waxay ilaahay la caabudayaan inuu gar yahay ilaahay baa waxau ihi waidaa adaqna nnaasa markaanu dadka dhadhansiino raxmatan naxariis farixuu bihaa wuunay ku farxaan wuunay ku mabsuulaan way isla weynaadaan wain tusibum sayi-atun haddii balaaya ay ku dhacdo bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxa ay ka sababeen bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxay horu mariyeen ay u sabab yihiin gef macnaha musiibaa ku dhacday musiibadaana waxa u sababa gacmahoodu waxay kasbadeen idaa hum yaqnatuuna waaba iyaga oo quus markay nicmo helaanna waxaa ilahay uhi farixuu bihaa dembi ay kasbadeen abaalkiisu kolku ku dhacana waxaa la idaa hum yaqnatuun laakiin qofka muuminka ay sidaas maaho ilaahay baa yidhi ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan waidaa masahu alkhayru manuucan ila almusalliin sifaadkaa dad kale kuma jiraan waan ka soo reebay baa ilahay wuhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yihi cajaban liamri lmumin ina amrahu kulahu khayr in asaabathu saraa shakana fakaana khayra lah wain asaabathu daraa sabra fakaana khayra lah walaysa dalika ilaa lilmu'min dareenka noocaas ma garanayo qofka muuminkaa mooye mid kale awalam yarow buu ilaahay yihi miyaanay arkayn ana allaha yabsudu risqa inuu ilaahay arsaaqada u ballaarinayo liman yashaau cidduu doono wayaqdir wayaqdir uu ku cedhiirayay ay calaa man yashaa cidduu doonana kanna wuu u fidiyey lixikma kanna wuu ku yareeyey lixikma labadaba isagaa ujeedo kale isagaa og mid waliba wuxuu istaahilo abuuray ina fii dalika laaayaati liqowmin yuuminuun kaa waxa ugu sugan dadka la rumeeyey waxay wax ku qaataan oy wax ku fahmaan arsaaqada iyo haynteeda iyo la-aanteeda aada bay ugu nuxnuxsanayaan aayaadka iyo arrinta dhaqaale maxaa yeele dadka waxaynu ogsoonnahay wax badan oo caalamkan ku nool oo ilaahay sheegay oo dhaqamo kala duwan raacay iyo waxyaabo kala duwan oo lala lala yaabo la imanaya xallow waxaas waxay u gaaloobayaan duunyo iyo waxay cunaan iyo waxay cabbaan tixgelintaa la tixgelinayo ayay dadku ilaahay xaqiisii u lumiyeen kii ummadda u lumiyeen cadaaladda uga tegeen waxaasoo dhaqan oo foolxu ilaahayna wuxuu tilmaamay arrimo o dhan inuu ilaahay gacanta ku hayo arsaaqadana inuu isagu hayo marka awood badnaan iyo qofka oo edabdarro sameeyey inaanu ku helaynin ilaahay inuu baryo addoonku ayay tahay oo isagu toosintiisana u aqbalo bal siyaabaha ilaahay uu toosiye waxaa ka mid a sidan dhaqaalaha laftiisii waxyaabaha loo fahmaya waxaa ka mid a in wax laga bixiyo ilaahii u dhiibay addoonka ayaa yidhi intaana bixi hebel intaasuu kugu leeyahay haddii waxaan laguu dhiibe wax ka bixi faati sii buu ilaahay yidhi dal qurbaaka dhawaalaha ah ee xigtadiiyo tolkiiyo qaraabada tiin xaqahu sii idaafada waxay tusinaysaa lahaansho xaqahu waa kuu leeyahy adigu waad leedahay taystaintan uu leeyahy adiga ilaahay baa ku siiyey isagana ilaahay baa intan u cayimay intan waa loo cayimo wuu leeyahay baa lagu lidaalik bay fuqahadu tilmaamaan sekada haddii qofku uu maalkiisa ka bixin waayo dee dadkii shurakada kula ahaa sideedii qole shurakada kula ahaa macnaa inay calaa weji shurka way la leeyihiin xoolahan bersantka ama qadarka ay leeyihiin haba yaraado wayse la leeyihin lidaalik baanu waxna ka bixin karayn xoolihii waxna ka iibin karaynin ilaa waxaanu wixiisii siinin kii lalahaaye kii shuraakada ahaa ee lalahaa ayuu wixiisii ka dafiray markaa wixii uu iibin lahaa iyo wixii uu bixin lahaa iyo wixii uu muquunin lahaaba maba ansaxayaba oo mar walba haddaad afartan ariga leedahay dee midh bay lahaayeen sideedan qolo marka midhkii isaga ahaa dee afartankii inba afartankii neef midba inbaa kaga jirta sekadii sidaa daraaddeed kaad u hamooteed tidhaahda kan iibiba in baan ansixinoo shurakadu leedahay lidaalik baan qofka maanicu zakaa wixiisi aanay tasarufkiisiiba maadaama aanu kala tashan dee ciddii xaqan ku lahayd oo aanu siinin wixiisi aan waxba ka ansaxayn walmiskiina si wabna sabiili si miskiinka oo kii baahnaayahayo iyo kii bulshada isaguna musaafirka ah daalika khayrun kaasaa u wanaag badan liladiina yuriiduuna wajha allah ilaahay wejigiisa kuwa doonaya kuwa rabbi dartii ula jeeda wey ilaahay wejigiisa macnaha haddaad wax bixinayso waxba haystusin cid kalena haysmaqashiinini waxaanoo dham uu sokeeyaaye ilaahay unula jeeda ujeedunbuu kolley qofku u bixinaya cid wax bixisoon wax ku doonayni waa ilaahay liannahu alkariim alkariim waxa weeye cid wax bixisay oon abaal ka doonaynin oon ammaan ka doonaynin waa ilaahay tabaaraka watacaala addoonka uu siinaya waxna ugama baahno laakiin cid walo wax bixisayba qofka muuminkiina ilaahay buu wax kaga doonaya kaan si wanaagsan u bixinayna dee waaba kan isaguna ama ammaan ha ku doono ama abaale wa ulaaika kuwa sidaa yeelaa humulmuflixuuna iyagaa liibaanay oo horu maray dadka sidaa wanaagsan macnaha sadaqada meesheediina dhiga habkii wanaagsanaa ilaahay uu farayna u bixiya alla wuxuu uhi wamaa aataytum wixii aad bixisaan oo min riban min riban riba ah wixii aad la timaadaana riba ah liyarbuwa si uu ugu bato liyarbuwa si uu ugu bato fii amwaali innaas dadka xoolahooda si uu ugu bato falaa yarbu cinda allah ilaahay agtiisa ma badanayo wamaa aataytum wixii aad bixisaan oo min zakaatin sake ah aad siisaan ciddii lahayd turiiduuna wajha allah ilaahay wejigiisa iyo dartii idinkoo ula jeeda fa ulaa'ika kuwa sidaa yeelay humulmudcifuuna iyaga laablaabaya sadaqadan oo sabab u noqda inay laablaabantay badato wixii xooladada maahisaan ee dadka xoolahooda ku dartaan idinka oo doonaya inay badato ebelow intaa qaado waan ku siiyey soo kordhi hadhow waa amaah maca siyaada ah haddii laguu soo kordhiyo falaa yarbu cinda allah ilaahay agtiisa ma soo kordhayo hay-addu waxay xaaraantinimaysay markaa ribadii waxa ribada la idhahdee dadku ay bixiyaan ee xoolaha dadka ku darsadaan si ay u korodho ma kordhayso yamxaqu allaahu ribaa wayurbi sadaqaat wixii ribaa ilaahay wuu tirtiraa sadaqadana wuu koolkooliyaa waa kordhiyaa labadaa jumlee aayaddu markaa la macno aimada qaarkood waa siday u badan yihinba malaha e waxay leeyihiin aayaddu waxay ka hadlaysaa ribada ee waxay ka hadlaysaa hibatu thawaab waxa la yidhahdo hibatu thawaab waa qofkiioo wax bixiyo wax ku doonaya waa nooc iiba ama beeca oo hibada iyo hadyada aada bixiso mid waxba laguma doono oo taa qofku dee ilaahay inu wax kaga doonayo wey mid baa iyadu jirta xagga sharcigana iska mubaaxa oon ajri lahayn oo la yidhaahda hibatu thawaab ayaan ku siiye adiguna dee wax ii keen intaasaan ku siiye dee adna intaa ii keenba qaalalkan shiriikaankan subagaa kasii qaado intaasoo rikood adiguna iiga soo dir imaaraadka markaad tagto waa nooc kale iibsiya marka nasku wuxuu tilmaamayaa wamaa aataytum min riban wixii hiba ahee bixisaan liyarbuwa fii amwaali innaas dadka xoolahada si ugu kordho oo markaad qofkan siinayso ka kororhso ay kugu aadgu meesha kugu jirto falaa yarbu cinda allah ilaahay agtiisa ma kordhayo leannahu dee waxaad ku doonaysay ku qaadatay waa nooc iibahun marka lama xaaraantinimaynin waxase meesha ka baxay ajrigii ajrigiiyo baabulbeec bay fuqahadu kaga hadlaan baabulbeec hibatu sawaab baa loo yaqaanaa waxay isku macnayen aayaddii kale ilaahay uhi walaa tamnun tastakfir waxaa bixin inadoo ka kordhi leh oo qofka markaad wax siinayso kaga soo go iyo kaga kordhiso iyo wuu iga badin doonaa ujeedadaadu yay noqon iska siiyo ka har ابتغاء مرضات الله تهيبادنا كلي وموضوع بلالان النبي عليه الصلاة والسلام وكيكا ورمي لها qofku inaanu dee aanay u banaanayn in uu ku noqdo haddii uu ku noqdana ay hunqaacadiisii ku noqday uu la mid yahay oo cidda keliyahee laga ogolaya isaga laftiisa iyadoonay u wanaagsanayn isna waa waalidka fa ulaaika hum lmudcifuun adaa u sababa adaa isu haya ajri inaad kordhisiyo inaad yarayso labadaba adiga ayaa isu haya markaas sababteedaad yeelanaysaa wey hibadan saddex qaybood bay u qaybiyaan culimadu oo hibatun limusaawin liaclaa aw liadna macnaha qof kaa mustawo hooseeya xagga da-da iyo haynta iyo inuu wax ku siiyo iyo qof kula mida iyo qof kaa sarreeya saddexdaba waa loo qaybiyaa waxa markaas nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu hibada aqbali jiray isagu dee hadiyadda iyo hibadu aqbali jire sadaqadaan u qaadan jiray wax ka wanaagsan wixii loo soo hibeeye la siiyeyna waa ku jawaabi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam iskalamuu aamusi jirina sida fiicani waa in laga jawaabo weliba wax ka fiican gaal iyo islaam mid kastoo usoo hibeeyo ka qaataba waa uga jawaabi jiray waxyaabaha qaarkood oo aanu marka loo soo hibeeyo celin jirinna waa jiray sida udgoonka oo kale cadarka oo kale wuxuu odhan jiray culaysna ma leh waanu udgoon yahay sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixu muslim ku sugan wuxuu nebigu u jideeyay calayhi salaatu wasalaam ummadda haddii qofka wax loo hadiyeeyo ase wuxuu kaga jawaabiya gacan u fidiyaanay jirin dee maxaa ciilaya ducadaba ha buurbuuro oo ha badiya man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah qofka dadka u mahadnaqi waaya ilaahayna uma mahadnaqo siyaabaha loogu mahadnaqayana wuxuu jireeyey in uu qofku idhaahdo man qaala liakhiihi jazaaka allahu khayran faqad ablaqa fi sanaa qofka walaalkiisii macruufka u sameeyey ama wax siiyo idhaahda jazaaka allahu khayran ereygaa yidhaahdaa faqad ablaqa fi sanaa'i ay fi ducaa ducadii wuu ku xeel dheeraaday ha qawadine oo ha odhanin waa duco dheer miyuu tiriyo oo masjuuca oo isku hagaagsan dalaadaas allah kaga yidku hadii duco badan oo waxba daruuri ma aha jazaaka allahu khayran qul waxa tiraada abu ilaahay iri siiru filaad dhulka socdo fanduru eega kayfa kaana siday noqotay ha in baynu dhaafnay miya allah ilaahay alladhi ilaahay weeye khalaqakum idinka abu idin abuura idinka dadaw thumma razaqakum isagaana idin raashimay oo wax idin siiyey thumma yumiitukum wuu idin dili uma yuxyiikum wuu idin soo noolay intaasi waxay tusinaysaa maamulkiina iyo wadwadkiina iyo wareejintiina iyo tasarufkiinaba gacantiisuu ku jira hal min shurakaa'ikum buu ilaahay ma ka mid yahay dadow ilaahyaashiina man yafcalu mid samaynayo min daalikum kiinaa min shayin waxba intaasaa ilaahay uu sameeyaaye waxaa caabudeen dadow waaba la idin su-aalaye mid intaa samaynayaa ma jira ilaa ilaahay baa yidhi haddaba subxaana allah subxaanah ilaahay isagaa ka hufan inuu kuwaa la mid noqdo wa tacaala camaa yushrikuun waanu ka sarreeyaa waxay la caabudeen su-aashaasaa ilaahay uu soo dhigay ilaahay awooddiisu waa taase intaa ayaa qabtee la caabudaa aan isaga ahayn maya maxaa haddaa lagu caabudaayo ilaah ku yahay aflagaadadaa iyo edabdaradaa iyo gaalnimadaa aafaadkii ka soo baxay ilaahay uu baraarujiyo wuxuu ihi dahara alfasaadu balaayooyinkii way muuqdeen fi lbari waalbaxr badi iyo beriba balaaya isu baxday bimaa kasabat aydi nnaas dadku waxa ay gacmahoodu shaqeeyeen darteed iskamuu dhicinuune waa cudur acraad leh cudur sababale weeye cudurrada yimi iyo waxa isweydaaranayee duulay ah jarmis iyo sababo keenaa jira liyudiiqahum si ilaahay uu u dhandhansiiyo bacda aladii camiluu wixii ay sameeyeen qaarkii macnaha wixii ay sameeyeenee dembi ahaa ayaa qaarkii laga abaalinaya lacallahum yarjicuuna si ay usoo noqdaan marka addoomaha ilaahay waa waaniyey markii ay ka dhaceenna dakarahum xiinamaa nasaw wuu baraarujiyey kolka ilaaweyn siyaabuhu u baraarujiyeyna waxaa ka mid a dee wuxuu ku dhuftay dubihiisuu ku dhuftay ama waxyaabuu soo gaadhsiiyey dhibaatooyina oo fasaadka iyo imtixaamada adduunyada ka dhacaya bad iyo berriba ah taasi waa baraarujin bayse baraarujintaa kii aqbalee soo noqdee towbadkeenaa ama ummaddii is-xusuusatee dembigaa saxaa ee arrinkooda bedelaa waa dad ilaahay oo ilaahay way garteen kolkuu baraarujinayay haddii laakiin ay toosiba waayaan yaftax lahum alabwaab albaabadu markaa u furayaa waa la sii socotiinaya falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay waa loo sii lugoynaya kolkaasoo way sii wadayaan xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun ilaa adhaxda laga jabiyey iyagoon isogeyn marka fasaadkani waa imtixaanada dhacaya bal maanta caalamka idaacadahana dhegayso warbaahinta u fiirso waxaa ka dhacaya meel walba balaaya isu baxday bad iyo bari iyo hawo iyo wadan walba waxbaa ka soo yeedhaya waxaasoo dhan ilaahay wuu tilmaamay sababaha keenaya inay tahay edabdarada iyo anshixumada ummadda ka soo fushay qul siiruu socda dhe filardi dhulka fanduruu eega kayfa kaana siday noqotay caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodii min qablu hortiin ahaaday gar horaa idinka horreeyo edabdarro iyo anshixumo iyo gaalnimo intaba ku dhaqaaqae bal waxay uga dhaceen eega iyo cidhibtoodii kaana akaruhum mushrikiin intoodii badnayd ilaahay bay ka gaaloobeen intoodii badnayd ilaahay bay ka gaaloobeen gaalnimo waxay uga dhaceen la garay faaqim wajhaka liddiin diinta wejigaaga ku toos alqayimi ee toosan diinta toosan wejigaaga ku toos macnaha qofku waa inuu hoggaansan yahay waa inuu sidii awr la faruur xiray garqaad leeyahay oo si fiican u tallaabsanaya marka la leeya wuu hoggaansan yahay hebel haddii hoggaan baa lagu xidha waa inuu si fiican u dhaqaajiyey waa macnaha istislaamka an yastaslima ashaksu lilah inuu addoonku ilaahay u hoggaansan yahay marka la leeyahay waa inuu qof faruur xidhan yahay oo rabbigiisii aqbalay oon xaggaana eegeyn xaggaana eegeyn halkaa ku hagaag waa yahay wax walba waa yahay waa addoon saasuu abuuran yahay hadduu taa diidana dee waa inuu ilaahay awoodihiisii ku haysto min qabli an yaatiya intaanu imanin yowmun maalin laa maradda lahu noqod aanu u sugnaanin yoomkoo min allaahi rabbi ka iman doona maalin ilaahay uu keenayo oo aan noqod iyo cid celinaysaa toona jirin yoomku wuu yimid wuu imanayaa waa imanayaa wuu yimidba wax hor joogsan kara maleh oo baajinaya maalinka ilaahay addoommaha ayse soo hortaagi doonaan yowmaidin maalintaa qiyaamaha yashaddacuun yatafaraquun dadku way qaybsan yihiin saynu aayaadkii hore xalay kusoo maraynayo dadku ilaahay hortiisa ma sinna waa qaybo man kafara ka gaalooba qaybahoodii baa ilaahay uu sheegay fa calayhi kufruhu gaalnimadiisu isaga ayay ku gondo xidhatay dhanna umay dhaafin ilaahayna waxba umuu yeelin laakiin isagay goodatay waman camila saalixan camal fiicanka falana falianfusihim yamhaduun naftooday u goglayaan fa ulaaika hum lmudcifuun falianfusihim yamhaduun gogol baad sii qaadatay haddaad halkan karaahiyeysanaysa inaad cirkana goglato cirkana huwato dhulkana goglato ood qaawanaan iyo gogol la-aan u baxdo haddaad karaahiyeysanayso dee halkaa maxaad u jeclaanaysa halkan ka sahay qaada waxaad goglan lahayd baa ilaahay uu kuleeyahy gogosha adaa isu haya falianfusihim yamhaduun waxaasi gogol buu yahay gogol janno iyo gogol naareedba la kala sheegay ilaahay baa yidhi liyajiya aladiina aamanuu si dadka alla rumeeye ugu abaaliyo wanaagga wa camiluu saalixaati camalka fiicanna fala min fadlihi dheeraadkiisa dadka iimaan iyo camal fiican fala ilaahay fadligiisii suinaya innahu laa yuxibu lkaafiriina gaalada ilaahay ma jecla wa min aayaatii waxaa ka mid ah an yursila riyaaxa dabaylaha inuu soo diro mubashiraatin iyaga oo bushaaraynaya oo roobka ka soo horeeya waliyudiiqakum iyo siuu idiin dhadhansiiye min raxmatihi naxariistiisa oo xareedda iyo macaanka ay leedahay iyo wixii ku soo baxay walitajriya alfulku biamri doonyuhuna waxay ku soconayaan awooddiisa badda dhexdeeda iskama socdaanoo matoorun ha ictimaadinoo ha cufsanine ilaahay awooddiisay ku socdaan walitabtaquu min fadlihi iyo si aad dheeraadkiisa u raadsataanoo doonida waxyaabaha loo marinayo bad waxa ka mida si loo shaqaysto oo wax lasoo kordhiyo walacalakum tashkuruuna iyo si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan waa cilla bacda cilla bacda cilla intaasoo dhan baa isdaba yaalla naxariistana timid si doonyuhu u socdaan si loo shaqaysto si loo mahadnaqo walaqad arsalnaa min qablika rusulan nebi maxamedoo waxaanu dirnay hortaa rusul ilaa qowmihim ummadahoodii baanu u dirnay fa jaa-uuhum bilbayinaati mucjisooyin bay ula yimaadeen bayinaadka qur-aanku uu tilmaamo marka rasuulka la diro waxa ugu soo horeeyay alaayaat albaahiraat almucjizaat fantaqamnaa waxaanu ka aargudanay min aladiina ajramuu kuwii dembiilayaasha noqday ajramuu macnaha ijraamku waa xadgudubka iyo dembiga kuwaa intiqaam baa ku dhacay ilaahay cidduu ka aargoostay xaggay u kici wa kaana xaqan wa kaana nasru lmu'miniin mu'miniinta inaanu u hiilinaa waxay noqotay xaqan calayna mid dusheeda aanu isa saarno nagu waajibtay anaa isku waajibiyey baa ilaaha wuli qof imaanla inaan u hiiliyo ista yuu halmaamin oo yuu seegin wuxuu nasriga ku mudanayo anna yuu iqawadin eha isugo allaahu ilaahay aladii ilaahay weeye yursilu riyaaxa dabayluhu diraa waa dabaylihii naxariista fa tusiiru saxaaban markaasay soo kicinaysaa ay soo ururinaysaa daruur fa yasuduhu fi samaa wuxuu ku kala bixinayaa samada xaggan inaga sarraysa sama waa wixii inaga sarreeya une jihada sare ayuu ku kala bixinayaa daruurtii kayfa yashaau siduu doono miyay yaryar tahay mise way waaweyntay ma meel bay ku ururtay miyay baahday kayfa yashaa wayajcaluhu wuxuu ka yeelayaa kisafan qaybo qaybo dee kala googo-anoo midba meel ugu talagalay fatara lwadqa wadqiga hore aynuu soo marnay fii suurati nuur fatara lwadqa dhibicdii baad arkaysaa adigu haddaad saa eegto roobkiioo da-aya yakhruju min khilaalihi isagoo saxaabka dhexdiisa ka soo baxaya mudh mudh mudh mudh mudh waa cajaa'ibta ilaahay bay ka mid tahay biyaha weel baa lagu shubaaya isku taagaan biyo bannaankaasun iska taagan bale cirkiiyo dhulka dhexdooday iska taagan waa biyo way horeenoo maraqaa laga furay iyagoo shaandhaabay habkan usoo daatay diyaaraddii baad ku dhex maraysaa waa iska dhex maraysaa wax mushkiladana ma leh balli ay dhex dabaalanaysaa ma jiro marka waa cajaa'ibta ilaahay ee muuqanaysa fa idaa asaaba bihi markuu ilaahay ku rido man yashaau cidduu doono fa idaa asaaba bihi marka uu u shubo dheh man yashaau min cibaadihi cidda uu doonay adoomihii addoomihiisa kolkuu raxmaadkaa u shubo idaa hum yastabshiruuna waa iyagoo bushaaraysanaya faraxsan waa rooban yahay dhulku waa cokan tahay ciddu waa barwaaqaysan tahay oo waa goyaad baa lagu jiraa warku waa kaas way farxeen weeyi macnaheedu waxa ay taasi tusinaysaa waxba kale qabsan kari waaye kaliil iyo jilaad mid kasta ha haye wunay fadhfadhiyeen warshadaan ama istaan inay daruur kusoo da'siiyaan badana way kicin kari waayeenoo waxba way soo buufin kari waayeen sidii ay u fadhiyeen ee caalamka u eegayeen ay leeyihin waa abaar iyo waa kan ayuunbuu daayo idaahum yastabshiruun awood darrada halkaasay ka taagantay wixii arsaaqadooda uu ku xidhnaaba wain kaanuu waxay ahaadeen min qabli an yunazala calayhim intii aan la soo dejinin lamublisiina kuwa quustay bay ahaadeen min qabli qabla nusuuli lmadar intaanu madarku sooba degin way quusteen way quusteen nimankan caamada ah ee baadiyaha u badan maxaa ka yeersiiya waa labadii boqol waa kontonkii waa siddeetankii waxaase waxaanoo tiro ah waa quustii uun oo ay kolba yaabeen ay leeyihiin wallaahi halkana soo dhaaf halkana soo dhaaf rooba ma jiro ilaahay baa waxau yihi fandur eeg huwa aladii yunazilu lkayfa min bacdi maa qanatuu wayanshuru raxmata ilahay waa ilaha roobka keena wakti ay quusteen waxba qabsan kari waayeen gaasoo dabeetana abaara inagu dhaco markaasaa dawladdu qaylisay oo cid waliba qaylisay waxaa loo qayliyay hay-adaha samafalka maca wasiiradii baa isku daray qaylo howlaha qaabilsanaayo waxaa la yidhi waar hay-adaha soo gurmada meel walba wadankii waxaa abaar baa ka dhacdo booyadaa loo baahan yahay dabeetana shibtay galeenoo iyadoo laba yaabsan yahay oo laleeya talo kuwana miyaanay inoo tawaabayn ee ilaahay daruurtiisii uu da-siiyey dabeetana cid walba dadku way ka nasteen laakiin waxay ahayd inay intaan ku qancaan weli way sii taagan yihiin haddana weli ciddii ay ciddii waxba siin weyday waxun bay weli ka sugaya fandur eeg buu ilaahay yidhi ilaa aathaari raxmat illaah ilaahay naxariistiisa raadkeeda baleeg raadadkeeda aathaar waa jamac aimada qiradoodu mutawaatirka tay qaarkoodna mufrad bay akhriyayaan fandur ilaa aathaari raxmat illaah aathaari iyo aathaar aatharina waa mufradkii aathaarna waa jamici naxariista ilaahay raadkeeda baleeg naxariista ilaahay raadadkeeda roob baa da-ay muxuu ka tegay raada dee cidi kuu sheegi mayse deegaanka eegagoo dee dalka u baxa kayfa yuxyi alarda siduu ilaahay dhulka u nooleeyo bacda mawtihaa intii ay dhimatay ina daalika lam yuxyi lmowta ilaahaasi kuwa dhintayna hadda saasunbuu u noolayn wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax walbana wuu kalaa nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadku markay dhintaan inay ciiddu wada cunayso ilaa cajsa venab laftaayre lafdhu muuqda la yidhaahdo mooyaane taasunbaa minhu yurakabu linsaan dibu habayntiisa dambe halkaasumaa laga bilaabaya waxa axaadiidta saxaaxa qaarkood ay tilmaamayaan akhiru zamaanka markuu ilaahay dadka soo toosinay inuu roob ku shubayo roob ayuu ku shubaya leannahu biyay ka dhasheen biyay ku noolaayeen biyi unbaa imankana lagu soo shubaya markaasaa dabeedna sida hadhuurkunbay soo wada baxayaan dadka walain arsalnaa haddii aanu dirna buu ilaahay yidhi riixan dabayl riyaax iyo riix baynu nidhi waxaa mufradkiiyo jamcu mufradku wuxuu u badan yahay waa dabaysha waxalaagta ka kelidu riixan haddii aanu dirno oo fara-awhu ay arkaan wixii u baxay musfaran isaga oo cawla oo cawsahoo cadaaday musfaran isagoo cadaaday wixii geeda u baxay ladallu waxay noqonayaan min bacdihi dabada yakfuruuna kuwa gaalooba way gaaloobayaan lama mooda inuu ilaahay wax siiyey balaayaa nagu dhacda way cabanayaan oo laya ilaahay nicmadiisi ay soo heleen markaa saricii uu ka cadaadee haamaday intuu maray ay meeshii cadaatay waxay noqdeen kuwo ilaahay ka gaalooboon u mahadnaqayninba lama mooda inay wax helaan quustooda intaasay ku simantay alla waxa uri fa innaka adigu nebi maxamedow laa tusmicu lmowta kuwa dhintay waxba maqashiin maysid walaa tusmicu maqashiin maysid asumma dhegoolayaashana adducaaa yeedhmada idaa wallow marka ay dhaqaasiyaan mudbiriina iyagoo sii durkay oo sii fogaaday daba jeediyey wamaa anta adigu ma ihid bihaadilcumyi indhalaawayaasha ku oo ka hagaya oo ka hanuuninaya oo ka soo jihaynaya can dalaalatihim ambashadooda indhoole aan cidi hagayni markuu dhaqaajiyo ambado dee adigu sooma hanuuninaysa in tusmicu ma maqashiinaysa ilaa man yu'minu biaayaatina aayadaha iyaga kuwa rumaynaya ayuunbaad wax maqashiinaysaa fahum muslimuun iyagaa ilaahay iyo aayaadkiisaba u hogaansan saasaa ilaahay ku ammaanay awliyadiisa waa wanaagsane saalixiinta halkan kan dhintee la sheegay iyo dhagoolaha iyo indhooluhu dee intuba waxa weeye dadkaan iimaan lahayn oo indhaa jira dhegana way jiraan jidhka qofku uu leeyahay ama ruuxdiisuba ay leedahay ruuxdu indhana way leedahay dhegana way leedahay iimaanka iyo daacadana way ku baxaan macsiyadana way ku tirmaan haddii qofka bani aadamkahay uu ruuxdan iyo naftan ku jirtaa uu ku nool yahay naftuna waxay ku nooshahay iimaanka ayay ku nooshahay iimaanka la waayaaba qofki isagoo nool buu baktiisan yahay uu tawafay isma ogee waa tawafi kaas sidaa daraaddeed baa ilaahay magac bixintaas u bixiyey noloshanna isagaa inagu abuuray noloshaa kalena isagunbaa sheegay rabbi allaahu ilaahay aladii ilaahay weeye khalaqakum idin abuuray min dacfin tamardaru idinka abuuray macnaha halkaa waxa muuqaalka aad ka aragtay asalkeennu inuu yahayba tamardaro tamardaraaba laydinka abuuray macnaha wasfiganaaba idiin asalaba awoodi idinma asala he itaaldarra idiin asala uma jacala wuxuu yeelay min bacdi dacfin tamardarro dabadeed quwatan awood candhuuf yar baa laga abuuray oo mujo yar oo dhimo yar oo mujo ah aan wax alla wuxuu fahmayaa jirin baa soo dhacay waa daciif quwa ilaahay uu siiyeoo de waa kan xoogaysteen in muddo kaloo isku tuntay noqday uma jacala wuxuu yeelay ilaahay min bacdi quwatin awood dabadeed dacfan wa shayba itaal darre iyo ciro itaal darre iyo cira labadaasaa ilaahay isku cad ninkii cirowyaaba u itaal daraaba shaaciraha gabyo waxa uu yihi alaa layta shabaaba yacuudu yowman faukhbirahu bima facala almashiibu arguuldarradeeda imaan dhallinyaronimadii hal maalin usoo noqotay buui waxaan uga sheekayn lahaa waxay cira igu samaysay wamaada tabtaqi shucaraau minii waqad jaawaztu xadda alarbaciini nin kalena waxau lahaa talow nimankan ii gabyaya lay daba dhigay ma iska kay daayaan ilaa waktigii dacfigaan gaadho afartan dhaafaya waktigii la ciroobayay baan gaadhay waqad jaawaztu xadda alarbaciin mar haddii aada aragto shaybka iyo cirada ogow in arrinkaagu isbedelay timihii madoobaa kol hadday caddaadeen waxba dawo iyo garfeedh madoobaysaha isla daba taagin wax soo noqonayaa ma jira way kasii daraye way sii caddaan dadkuna way kula yaabay marka dee rag iyo dumartoona ha caameynine sidaada iska ahow awalam nucamirakum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum nadiir wakti baan idin cimri siiyey baa ilahay ui kii idin digayo ciradiina way idin timin calaa bacdi tafaasiir yakhluqu maa yashaa wuxuu doonu ilaahay abuuraa weliba dee aimada qaarkood cilmigan xadiidkaa marka ay sii taxliilinayaan masalada ama xikmadda cirada ku jirta waxay idhahdeen qofku inta uu awoodda leeyahay timihiisu way iska madoobiinoo waa caadiga laakiin kolka unugyadii jirkiisu ay isbedelaan itaaldarana ay timaado ayaa ilaahay ciradaa dhakadiisii uu ka dhigay maadaama dacfigani jiro iyo tabardaradani timi baa loo caddeeyey si qoraxdu fallaadhaha ay leedahay ee ku dhacaya aanay dhakada waxba u yeelin leannahu caddaanka iyo madowga waa la kala yaqaanaa madowguna wixii kulaylkaa wuu qabtaa caddaankuna reflection buu sameeyaa oo kulaylka wuu iska celiyaa marka ninkan dhakadiisu ay caddahay waa nin dallaayada cad sita un dabeedna qoraxdii ayaa timahan caddi ay ka celinayaan liannahu daciif ilan dacfi baa jire oo difaacii ka dhakada madoobi uu lahaa kani ma laha saa darteed kanaa ilaahay ugu gaashaamay marka haddaad adigoo daciifa madoobayso waxaa meeshii musiibaa timid difaacii baad iska xumayd wa huwa alcaliimu alqadiir ilaahay kii wax walba ogsoon weeyaan ee wax walba kara wa yowma taquumu saacatu buu ilahay yihi maalinka qiyaamadu ay istaagayso yuqsimu lmujrimuun waxa dhaaran doonoo dhaarku xagaf siin doona dembiilayaashii maa labisuu hayra saaca maa labisuu bay ku dhaaran doonaan inaanay nagaanin adduunyadii nagaanin hayra saacati saacad waxaan ahayn waa tawaafuqa aayaadka iyo balaaqada qur-aankay ka midta yowma taquumu saaca maa labisuu hayra saaca waa eraygii oo laba eray oo isqaabilsan nimankii waxay ku dhaarteen adduunyadii muddada dheer soo joogay ee mar mutacalimka sheeganaya mar in badan shaqaysanaya mar in badan maalqabeenkaha mar in badan madaxda ahaa ee awoodda lahaa wuxuu leeyahay maanta saacadunbuu iskii ahaa leanna waktigii baa lumay markaa wuxuu noqday midaan loo aayin oo laga warwaro lagu iishay kadalika kaanuu saasay ahaadeen yufakuuna kuwa loo weydaariyey xaqa iyo waxay ku horumari lahaan yufakuuna waa la weydaariyey wixii dan u ahaa waqaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen uutul cilma waaliimaana aqoon iyo iimaan kuwii la siiyey aqoontuna waa ta ilaahay aada ku garatay aqoontu waa ta waxyiga laga kasbado aqoontu waa taad aakhiro ku ogaatay aqoon iyo iimaan kuwii ilaahay uu siiyey waxay idhaahdeen iyagoo kuwan u jawaabaya maxay waa iyo kuwa aqoonta iyo iimaanka la siiyey waa ambiyadii de waa malaa'igtii waa mu'miniinta ciddii wasfigan ku tilmaaman oo dhan ilaahay cilmi wanaagsan oo samaawiya cidda uu siiyey camal yeelatay ee cilmi iyo camal uu isu waafaqay ayaa la hadlay mujrimiintan yaabee dhagaha taagaya waxay idhahdeen laqad labistum waa nageydeen fii kitaab illaah fii qadaa'i illaahi wa fii qadarih ilaahay siduu qoray ee qorshaysnayd adduunyadii waxaa nageydeen ilaa yawmi albacthi ilaa maalinkii laysa soo saarayay laga gaadhayay adduunkii waa joogteen intii la idiin qoray baana joogteen fii kitaabi illaahi maa kaana fii kitaabi illah markay la eego qadarka ilaahay waxaad joogteen intii laydiin qoray ilaa qiyaamaha laga soo gaadhay fahaadaa yowmulbacthi kani waa maalinkii laysa soo saaray walaakinakum kuntum laa taclamuun idinka ahaaday kuwa aan garanayn oo cilmigiiba aha hore idinka luma iminkana uu idinka luma fa yowmaidin maalintaas buu ilahay yidhi arrinku saawadkaadee mujrim iyo gaal sidaa u warwaro laa yanfacu waxba ma tarayo aladiina dalamuu kuwii dulmi falayaashaha macdiratuhum cudurdaarkooda waxba ma tarayo cudurdaar way soo qadimiyo waxanaa jiro waxanaa jiro ma jiro walaa hum malay ahaanin yustactabuun kuwo raaligelin laga doonayo istactaba macnaa istactabtu faactabani istardaytuhu faardaani walaa hum yustactabuuna kuwa laga doonayo raaligeli ilaahay intuu canaantay raaligeliya aan iska kiindaaya ma jirto boqoradu had iyo jeer marka lagu gafo waxay idhaahdaan bal qiro dembiga bal ha lagu canaanto dabeetana intaasaa lagu daaya lagu nabadgeliyaa ma taala taas wa bacda fawaati lawaan fursaddii way luntay walaqad darabnaa linnaasi dadka waxaan u yeelnay ayuu ilahay yihi fii hada alqur'aani qur'aankan dhexdiisa min kulli masalin tusaale kasta tusaale kastay u baahan yihiin qur-aankan ilaahay ku yeelay buu le meel kale ayay ku meeraysanine walain jiitahum haddaad ula timaado biaayatin mucjiso layaquulanna aladiina kafaruu kuwii gaaloobee wuxuunay odhanayaan in antum ilaa mubdiluun idinku ma tihidin baatil wadayaal mooye wax kale baatil wadayaal baati saasay idinku odhanayaan kadalika sidaasaa yadbacu allaahu ilaahay u daboolayaa calaa quluubi aladiina laa yaclamuun kuwa aan cilmiga lahayn qalbigoodii waa la daboolay marka diinta ilaahay baatil buu haystaa ka baatilka wadaa fasbir xejiso ina wacd allaahi xaq ilaahay ballantiisu waa dhab ballantiisa waa aakhiro qaaday ballantiisa awliyadiisa adduunyada inuu heeliyo qaaday waa dhab wey ha shakiin ilaahayna ha qawadin walaa yastakifannak yaanay kula soo kicin aladiina laa yuuqinuun kuwaan yaqiinta lahayn ee qalbigooda uu maran yahay waa la ishayaaye oo colaalbaa isku fogan oo idinka iyo iyagu waa isku wajahantiine yay kula soo kicin walaa yastakifannak yay ku fududaysanin macnaha qofkaa hebel wuu fudud yahay waa qof aan miisaan lahayn oo itaal daran yay ku harawsanin yacquub oo casharaad ka midabaa wuxuu akriyaya walaa yastaxiqanaka aladiina laa yuuqinuun waa min alistixqaaq oo walaa yastaxiqanak waa yay ku yeelanin aladiina laa yuuqinuun daday yeesheen soomaad arag de intay adduunyada leeyihin gaaladu intay goosamo dadku waa wax annaga ah iyo wax naga horjeeda warku waa intaasu ku dhan yahay marka iyo iska kiin yeelanina iska kiin ilaali iska ilaaliya nimanka suuraddan la idhaha suuratu luqmaan waa koob iyo soddon aayadaheedu waa afar iyo soddon bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allahu aclamu bimuraadii bidalik ilaahay baa wuxuu yihi tilka tan soo socota aayaatu lkitaabi alxakiim kitaabkii sugnaa aayado ka mida weeye aayadaha suuraddani ay koobsatay hudan waraxma hanuun iyo naxariis buu u yahay lilmuxsiniina samafalayaasha haddaad hanuun iyo naxariis doonayso samafale noqo aladiina waa kuwii samafalayaasha yuqiimuuna asalaata wa yu'tuuna azakaata salaada iyo sakada ayay isku daraanay bixiyaan tukadaan wahum bilaakhirati hum yuuqinuun aakhiro oo qeybka ilaahay ku jirtana waa yaqiinsan yihin dad shakisan oo warwarkooda uu badan yahay ma aha oo macnaha aan aakhiro rumaysayn maaha aakhiro way rumaysan yihin waa ku talagaleen ulaaika kuwaasi calaa hudan min rabbihim hanuun bay ku sugayiin ilaahay xaggiisa ka yimi sida faraska loo fuulo ama kursiga loogu fadhiistay hanuunka ku dul sugayiin kamay dhicin ma aha calaa xarfin min alhudaa laakinahum cala alhudaa hanuunka way ku degeen wa ulaaika hum lmuflixuuna kuwaasi way horu mareen tilmaamahaa leh wa min annaasi dadka waxaa ka mida buu ilaahay yidhi aan idin kala sheega ilaahay isagaa ummadda kala yaqaanee man yashtarii mid iibsanaya lahwa alxadiisi lahwa alxadiis warkiisa bilaa macnaha ah liyudila can sabiilillaahi si uu dadka uga lumiyo ilaahay jidkiisa xaqa ah ee la doonaya dadku inay maraan ay ku hanuunaan bikayri xaqi bikayri cilmin aqoon darre iyo jahli baa haya oo warka wanaagsan buu dadka u dayn lahaa intuu kan waalida ah ee wareerka ah ku hagayo wayatakhidahaa husuwan si uu uga dhigto dariiqada xaqa ah waa sabiilullaahi ayuu dhayeeldhayal uga dhiganaya ulaaika lahum cadaabun muhiim kuwaasi waxay leeyihiin cadaab dullaynaya wayatakhidahaa aayadahana waa lagu macnaynaya aayadaha ilaahay wuxuu ka dhiganayaa husuwan ulaaika lahum cadaabun muhiim waidaa tutla calayhi marka lagu dul akriyo aayaatunaa walaa wuu dhaqaajinayaa mustakbiran isagoo isqaabqaabaya oo kibroosan taagaya kaan lam yasmachaa baa la moodaa inaanu aayadaha maqalba kaana fii udunayhi waqran baa la moodaa dhegihiisa in ay yihiin waqran culays inay dhegaha balaaya saaran tahay uu dhega culus yahay baa la moodaa fabashirhu bicadaabin aliim cadaabkulu lagu bushaaree nin gaalada ka mida buu ahaa ninkaasi marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda wacdiyo isaguna hablo fanaaniina buu lahaan jiray durbaanaiyo ka mansita dabeetana dadku soo ururiya heesoo kaga dhawaajiya buu dhahdaa oo durbaanada iyo waxaana garaaca khamriga iyo cunada iyo cabiddaana dadka siiya dabeetana markay kala wareegaan buu idhaahdaa maxamed uu iska idin maaweelinaya miyaanay tani ka wanaagsanayn saasuu odhan jiray ilaahay baa sidan u eedeeyey marka aayaadku waxay ka waramayaan heesaha iyo waxa fanka lagu tilmaamee faasidka ah oo lahawl xadiis inay lacag kaa soo gashay iyo inaad ka shaqaysato intaba waa xaraam cabdillahi ibn mascuud saddex waa mufasirkii qur-aanku ahaa saddex jeer buu ku dhaartay in ay heesaha tahay alghinaa lahawl xadiis ummadayda aakhiru zamaanka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa iman doona buuhi qawmun yastaxiluuna alxira waalxariira waalmacaazif waa dadka dhulka lala jarayo waa xariirta iyo farsiga iyo heesaha iyo durbaanada ayaa wada xalaashan doona bal dadkii halku maraye annujuum baa loo yaqaanaa wakhtigan xidigaha la bidhaaminayo la higsanayo banaanada heesaysa iyo iyo ka heesaya waxaa si la yaab leh dadkii akhyaarteen ahaa iyo madaxdeeni munaasabad iyo xaflad baa la samaynayaa baa la odhanaya habeen horaa bay socotay markaa dee rag badan oo malaa golayaashiina waa joogaane markaa hablihiibaa miis dheer lasoo saaraya madadha ka qaawan oo wada laab qaawan waa waa caarkeenii dabeedna waa la daawanaya may iska daayaanay khudbadii iyo taariikhdii iska akhristaan iyo maaweelooyin kale marka arrintaa hala bedelaynu odhan lahayn waayo dadka intii acyaantooda ahayd oo ummadda hormuudka u ahayd hadday hablihii oo halkaa saaran timahoodii iyo laabtoodii iyo candhadoodii iyo ismeermeeriskoodii ay daawanayaan maxaa soo hadhay waxba ma soo hadhay waa ceeb weyn runtii arrintaa hala bedelo oo maaragtay hala isgaarsiiyo habna seex ahaan baynu udhigaynaa marka heesahaasina dee maanta halka ay reer galbeedku dad ku gaadhsiiyeen ninkii faransiiska waa kii ka warramayay lahaa war xuruubu saliibiya iyo dagaalkii karoosku hogaaminayay dadkii muslimiintaha kaga adkaan weynayay aynu gabadhila ah iyo tu heesta iyo dhala khamriyahunu geyno marka ay tumtaan bay kala wareegi doonaan inana waynu uhoos raacin doonaa caqliga ha laga xado dadka maskaxda ha laga guduulo iyo caatifada waa dagaalkii caatifiga hawy ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله اسم جليسين قفك وحا ما ولا كدك دين الله إن الرعاء قرآن دقيستو وعد دقيستو وانا دقيستو الله لا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله أعلم